dhallinyaro soomaaliyeed oo isxilqaamay oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa uruuriyey lacag gurmad ah oo loogu talagalay muslimiinta ku dhibaataysan marinka khaza kuwaasoo sanad ka badan wajahaya gumaad wuxuushnimo ah oo uga imaanaya maraykanka iyo yuhuudda maalmaha jimcaha ayaa qaar ka mid ah masaajidda magaalada muqdisho waxa ay dadku iska soo uruuriyaan lacago ay ugu talagaleen walaalahooda khaza ku nool inkastoo aanay kaafin karin culayska jir ah haddana waxa uu gurmadkaasi wax u tarayaa muslimiinta khazana u muujinayaa inay leeyihiin walaalo u damqada oo jooga soomaaliya mid ka mid a dhallinyarada horboodaysa mashruucan ayaa sheegaya inay ku guulaysteen in marinka khaza ay ka dhisaan ugu yaraan boqol teendhoh oo ay midkiiba ku hooyan karaan qoys ka kooban siddeed xubnood masjidka ay dadka ku tukadaan iyadoo ay sii dhar tahay in dadkaasi la siiyo cunto ku filan saddex waqti waxaan dhisnay boqol khaymadood oo qofkiiba ay ku sugan tahay taqriiban siddeed qofood oo loogu talagalay boqol qoys oo qadadooda iyo quraacdooda iyo cashadooda shantii bilood oo lasoo dhaafay taqriiban siddeed boqol oo qofood waa bifadli illaahi uma bifadli shacbi soomaali waxaa kaloo lagu daray masaajid ilaa maxaanku idhaahdaa kun qofood ku dhowaad ay ku tukanayaan oo la yidhaahda masjidi shacbi soomaali oo asagana la injaaziyey oo la fuliyey waa khayr badan oo shacabka soomaaligu iska leeyahay waxa uu sidoo kale tilmaamay inay ku guulaysteen in horaanta bishan ay muqayamka ah jabaaliyaha ee dhaca waqooyiga khaza ay ugu yaraan laba boqol oo ruux loogu qaybiyo min boqol dollar oo lacag kaash ah waxaa laga qaybiyey lacag bishaan hadda dhammaanaysa laba boqol oo qoys loo qaybiyo ama laba boqol oo qofood loogu qaybiyo dadka aad maqasheen ee jabaaliya ku jira kaash gacanta looga geeyey boqol boqol dollar farta laga soo saaray waxaa sidoo kale maxaanku idhaahdaa kiswatu shitaa dharka qabowga la soo siiyey kun canug oo jooga khaza darfaheeda kala duwan ayaa dharkii qabowga looga geliyey oo aad maqlaysaan ilmaha yaryar oo ka ducaynaya dhahaya shacabka soomaaliyeed ilaahay ha barakeeyo intaas waa inta yaroo kooban dadkuna inta ay ka qayb qaadanayaan soomaalida ahi ma malay kartaan bishii lacagta mushaarka aan bixinahay waa konton kun minimum muslimiinta ku nool caalamka ayaa u kala tartamaya inay maalkooda la qaybsadaan walaalahooda ku dhibaataysan khaza maadaama dadka badankooda aanay awoodin inay halkaasi nafta geeyaan sababo la xidhiira iyadoo caalamka islaamka ay ka taliyaan madax ku daaban maraykanka iyo yuhuudda kuwaasoo aan gorgortan ka gelaynin ilaalinta amniga yuhuudda iyo maraykanka kuwaasoo isku kaashanaya dilka reer khaza